Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo ay weheliyaan Guddoomiyaha Hay'adda Hormuud Salaam Foundation iyo Agaasimaha Tacliinta Sare ee Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka daahfuray imtixaanka ay ardayda ku helayaan deeq waxbarasho oo ay bixinayso Hay'adda Hormuud Salaam Foundation. Deeqdan waxbarasho oo ay hay'addu bixiso sanad kasta ayaa sanadkan waxaa u fariistay in ka badan afar boqol oo arday iyadoo la qaadan doono soddonka arday ee kaalmaha ugu horeeya ku guuleysta. Guddoomiyaha Hay'adda Hormuud Salaam Foundation, Cabdulaahi Nuur Cismaan ayaa ka warbixiyay imtixaanka deeqda waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation.
mudane wasiir maanta sharaf ayay noo tahay inaad noo daahfurtay imtixaankii qabuulka ee deeqda waxbarasho ee hormuud salaam foundation oo ah deeq waxbarasho oo imtixaankeeda la qaado sanad kasta imtixaankani waxaa loo sixi doonaa si waafaqsan shuruucda imtixaanada loo saxo ayadoo magaca iyo imtixaanka la kala reebi doono sanadkan waa sanadkii toddobaad aan imtixaankan qaadanayno dufcaddan waxay noqon doontaa dufcaddii toddobaad waxaa jir- waxaa ka qalin jebiyey ilaa iyo laba dufcadood oo haatan in badan ka mid ah ay shaqeeyaan qaarna ay waxbarashadii sare ay sii wadaan ardaydan deeqda waxbarasho ee wax ku barata waxay leeyihiin naadi ay ayaga ku midaysan yihiin dhammaantood midka waxbarashada ku jira iyo kii ka qal- kuwa ka baxay intaba Wasiirka Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayaa bogaadiyey Hay'adda Hormuud Salaam Foundation sida ay isku xilqaantay.
runtii waxaa aada loogu farxa saakay inaan halkan ku daahfurno imtixaanka iyo tartanka ay gelayaan arday soomaaliyeed oo dhallinyaro ah oo dalkeenna wax ku soo baratay ka qayb gashay imtixaankii qaranka ku soo guulaysatay imtixaankaas kadibna si ay ku jirto daahfurnaan ee u codsaday inay ka qayb galaan tartanka sanadlaha ah ee deeqda waxbarasho ee ay qabato hormuud salaam foundation Ee, imtixaanka saaka waxaa fadhisay afar boqol oo arday Ee, maamulka ee, mu'asasada hormuud salaam foundation waxay ii sheegeen in mar alaaliya markii la furay boortalka ama dalabka daqiiqado gudahood afartii boqol ay ku buuxsantay waxaan runtii aad iyo aad u bogaadinayaa daahfurnaanta waxaan aad u bogaadinayaa isxilqaanka waxaan aad u bogaadinayaa kartida waxaan u rajaynayaa dhallinyaradaas heshay fursadda waxbarasho inay fursaddaa ka faa'iidaystaan Sanadkan ayaa ah sanadkii toddobaad oo hay'addu Hormuud Salaam Foundation qaado imtixaankan iyadoo laba dufcadood oo deeqdan horay u heshay ay ka qalin jebiyeen.